dowladda talyaaniga ayaa ku dhawaaqday in la joojiyey soo saaridda fiisaha dalkugalka ee yurub ee la siin jiray dadka soomaalida ah ee kasoo dalbada safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in safaaradda talyaaniga ee magaalada nairobi ay joojisay soo saaridda fiisaha dhammaan dadka kasoo codsaday safaaradda talyaaniga ee magaalada muqdisho safaaraddu ma ay faahfaahinin sababta ay u joojisay fiisaha balse go-aan bishii luulyo ee sanadkan kasoo baxay midooda yurub ayaa lagu sheegay in guddiga midooda yurub uu soo jeediyey in la adkayo tallaabooyinka dalkugalka ee la siiyo muwaadiniinta soomaaliyeed arrintan ayaa u muuqata mid la doonayo in looga hortago dadka aan habka tooska ahayn iyo taariibka ku gala waddanka talyaaniga walow ay arrimo kala jiri karaan